bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo idaacadda dalsa qodobada ugu waaweyn ee warkeena aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo kulan la qaatay saraakiil ka tirsan waxda difaaca ee dowladda dalka talyaaniga al-shabaab oo weerar ku qaaday xore ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanada sabiib iyo caanoole ee gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee waddaniga somalilan oo sheegay in dagaalka laascano ee gacmo shishay ay qayb ka yihiin almowdiinka soomaaliyeed uu ku baaqin la joojiyo dagaalka ka socda magaalada laascanood ee xarunta gobolka suul afar qofood oo soomaali ah ayaa meydkooda laga soo saaray farlaatankii saaca lasoo dhaafay dhulgariirkii ka dhacay dalka turkiga akhbaaraad kadib haddana tirada dadkii ku dhintay dhulgariirkii ku dhiftay dalka turkiga ayaa sii korortay
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trii g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trii g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaasi oo qodobadii wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa kulan kula qaatay magaalada rooma ee caasimada dalka talyaaniga saraakiil ka tirsan waxda difaaca ee dalkaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sidoo kale ku guda jira booqashadii ku joogay dalka talyaani ee khudbad ka jeediyey kulan dadweyne oo ka dhacay magaalada lucis giado carli ee university ee magaalada roma madaxweynaha dalkii jeedintiisa uu ku duulistaa xiriirka taariikhiga ay wadawadaagaan soomaaliya iyo talyaaniga halkanka dowladda shacabka soomaaliyeed ee ka wadaan gudaha dalka qorshaha dowladda wax ka qabashada caqabadaha ka dhashay amni daradii waliba colaadaha iyo fursadaha maalgashi ee ka jira gudaha dalka soomaaliya madaxweyneha ayaa sidoo kale waxauu kulan la qaatay wasiirka difaaca ee dalkaasi talyaaniga iyagoona ka wada hadlay xiriirka labada wadan islamarkaana dowladda dalka talyaaniga oo laga doonayo in soomaaliya ku gacansiiso dagaalka ay kula jirto dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay dowladda federaalk ee soomaaliya ka go-an tahay sii xoojinta xiriirka qotada dheer ee labada dowladood ee labada shacab ee soomaaliya iyo talyaaniga iyadoona laysa kaashanaya dhinacyada amniga xasiloonida abuuridda howjawi horumar guud ah oo dhan walba leh si waafaqshan qorshaha horumarinta qaranka soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku sugan maalmahan dalka talyaaniga ayaa lagu wadaa sidoo kale inuu kulan la qaato jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi talyaaniga gaar ahaan magaalada caasimadda ee roma al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xero ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanada sabiib iyo caanoole ee gobolka shabeellaha dhexe dagaal ku bilowday qaraxi loo adeegsaday gawaari laga soo baxay waxyaabaha qaraxa ayaa lagu qaaday xarunta ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin saldhigyadooda deegaanada sabiib iyo caanoole ee gobolka shabeellaha hoose kadib waxaa bilowday sida dadku deegaanku ay sheegayaan dagaal toos ah labadii dhinac ku dhex maray halkaasi waxaa dadku degaankaay sheegeen qaraxa oo aada u xoogan gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa lagu dhuftay ilinkii hore xerada milatariga iyadoona uu xigay dagaal xoogan u dhexeeya labada dhinac al-shabaab ayaa guud ahaanba burburisay saldhigii booliska deegaanka sabiib laba sano ka hor uu dhisay maamulka gobolka shabeellaha hoose waxaana sidoo kale khasaarooyin kale ay gaarsiiyeen dhismee dhaawacyadii waxaana labadii dhinac soo kala gaaray dhaawacyo kala duwan lamana sheegin khasaaraha dhabta ah ee labadii dhinac dagaalka ayaa waxaa la sheegay inuu socday in ka badan laba saacadood ma jirto wax waraa ka soo baxay labadii dhinac ku saabsan dagaalkii maanta ka dhacay deegaanada sabiibiya caanoole ee deegaanka degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose al-shabaab ayaa inta badan waaga markuu beriyo dagaalo waxay ku qaadaa xerooyinka ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolada dalka iyagoo inta badan adeegsada gaawaari laga soo baxay waxyaabaha qarxa islamarkaana weerar toosa ku qaada ciidamada dowladdu waxilada qaarkood la sheegay inay yihiin kuwo hurdaa xilliyada salaada subaxa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa sheegay in dagaalka laascano ee gacmo shishay ay qeyb ka yihiin gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani cabdiraxmaan ciro ayaa sheegay in maamulka somalilan mas-uuliyadda ka saaran tahay shacabka ay weliba ammaanka magaalada laascanood waxaana sidoo kale ciro uu sheegay in laascano ay ka mid tahay deegaanada hoos yimaad islamarkaana ay maamusho somalilan waxaana sidoo kale uu sheegay in somalilan ay mas-uul ka tahay dagaalka halkaas islamarkaana iyadu looga baahan yahay inay qaadato mas-uuliyadda shacabka iyo weliba waxyaabihii ka dhacay halkaasi loona baahan yahay in somalilan ay qayb ka qaadato sidii aanay gacanta uga bixi lahayn magaalada laascano waxa uu sheegay shacabka iyo weliba gobolka sool ay qeyb ka yihiin somalilan islamarkaana uu sheegay inay gacmo shisheeye oo saddexaada in iyagu ay qeyb ka yihiin dagaalka ka socda magaalada laascanood waxaana uu sheegay in arrintaasi ay tahay mid aan loo dulqaadan karin somalilan ayaa ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah inkastoo gudoomiye xisbiga mucaaradka ah ee wadani cali xirsi uu isagu soo dhoweeyey go-aanka ay qaadatay somalilan ee ku aadan xabad joojin hal dhinac ah islamarkaana waxa ugu baaqay dhinaca kale in iyaguna ay qaataan xabad joojintaasi waxaana madaxweynaha sidoo kale somalilan uu sheegay in isagu mas-uuliyad ay ka saaran tahay shacabka iyo weliba degaanada magaalada degaanada hoos yimaada gobolkaasi sool inta badan dagaalada ayaa ka dhacay in duleedka magaalada laascano oo gacan ku-haynteedu lagala wareegay ciidamada somalilan culamaudiinka soomaaliyeed ayaa iyaguna ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka socda magaalada laascano xarunta gobolka sool sheekh maxamed cabdi umal oo ka mid a mashaayikhda ku dhaqan dalkaasi kenya ayaa waxauu soo qaatay khudbadiisii shimcaha shalay dagaalada ka socda magaalada laascano isagoona sheegay in magaaladaas muddo soddon sano ah ay hayd magaalo nabdoon islamarkaana xilligan aan loo bahanayn shacabka ku dhaqan magaalada laascano in lagu dul dagaalamo waxaana uu sheegay in muddo soddon sano ah kadib magaaladaasi aysan u dulqaadan karin dagaallo ka dhacaa sheekh maxamed cabdi umar oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi aada iyo aadna ay tahay in loo ilaaliyo loona hormariyo iyadoo deegaamada kale soomaalida intooda badan qaraxyo iyo nabadgelyo xumo iyo dhibaatooyin iyo muwaajahaad ka jireen haddana muddadaasi deegaamadaasi inay nabad iyo horumar iyo istiqraar ay ku noolaayeen waa wax lagu farxo ayna tahay in la sii xoojiyo oo aan dhaawac loo geysan laakiin waxaa ka duwanayd magaalada laascaanood dilalkaa dhacaya muddada soo socday mas-uuliyaddeeda waxaa iska lahaa inay ama meel ku sheegto ama soo afjarto xukuumaddii meesha ka talinaysa yaa samaynaya yaa dadka laynaya yaa dadka ikhtiyaalaya maxaa ka duway magaalooyinkan magaaladan magaalooyinka kale waa su-aal isweydiin loo jawaab uga baahan xukuumadda xukuumaddu waa ku fashilantay inay arrintaa iyo malafkaa iyo faylkaa inay xalliso waana wax iska cad cid walbana isweydiinayso nin walba maxaa dhacay see wax u jiraan qodobkaasi waa qodob muhim ah qodobka labaad ee mudan in la tilmaamo wuxuu yahay dadkii deegaanku markay u adkaysan waayeen oo sabri waayeen oo ka kacdoomeen oo mudaaharaad ka kiciyeen oo arrintii ka gadoodeen jawaabta la bixiyey ee xukuumaddu bixisay ma habboonayn inay noqoto dadka in xabad lagu ridoo la laayo ma ahayn jid kaloo wax lagu halliyaa la heli karay saxna ma ahayn dad aan hubaysnayn oo mudaaharaadaya oo qayliyaya oo xaq raadinayay in xabad lala dhacayay ninna garowsho ku heli maayo iyaduna sax ma ahayn mowqif saxa ma ahayn gartu allay leedahay gari allay leedahay midda saddexaadii waxay ahayd markay odayaashoodii iyo khiyaartoodii intay isu yimaadeen ay tashadeen go-aan ayagu ay maslaxo bideenna ku dhawaaqeen oo inay soomaali weyntaasi qayb ka ahaadaan ah ayadana ma ahayn jawaabta la bixin lahaay mana aha mana munaasibku ma ahayn in dagaal lagu qaado madaafiic lagu garaaco sax ma ahayn meel kaloo la mariyo jid kaloo looga wareegaa la heli karay kullu daalika waa khaladaad isfuulay oy tahay in la caddeeyo anoo og soomaaliga maanta joogaayey akhrintiisa iyo daraasadiisa iyo fahamkiisa iyo miisaankiisu inuu qabyaalad yahay oo in badan ay dhihi doonaan wadaadka waxa ka hadlinaya waa qabyaalad iyo dhalasho anoo og ayaan haddana aana danka lahayn xaqa inuu caddaadiyo sawaabka muhim ah
afar qof oo soomaaliya ayaa afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay laga soo saaray burburka dhulgariirkii ka dhacay dalkaasi turkiga inta badan dowladda dalka turkiga ayaa waddo baadigoob ay ugu jirto sidii ay usoo saari lahayd dadkii iyagu weli ku jira halkaasi afar qof oo soomaaliya ayaa meydkooda laga soo helay afar labaatankii saax kadib markii ciidamadu ay soo badbaadiyeen dad ay soo saareen meydad horlah afar qofood oo soomaaliya ayaa la sheegay in meydka la soo saaray ay ka mid yihiin burburkii ka dhacay dalkaasi turkiga ayaa inta badan waxaa ku dhintay dad gaaraya siddeed iyo toban kun oo qofooda toddobaatan iyo afar kun oo qofoodna waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan siday sheegtay waxda caafimaadka gurmadka deg deg ah dowladda dalkaasi turkiga inta badan soomaalida ku dhaqan magaalooyinka ay ka dhaceen dhulgariirada ayaa qaarkood la sheegay weli in la laayahay inkastoo afar qofood afartan qofood ay ka mid yihiin soomaaliyada lagu la-ah meydkooda burburkii dhismayaashii ay saameyntu ay ku yeelatay dhulgariirkii ka dhacay dalkaasi turkiga halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya dowladda dalka turkiga ayaa soo saartay tiradii ugu dambeysay dhulgariirkii ka dhacay dalkaasi turkiga khasaarihii ay geysteen inka badan sagaaliyo toban kun oo qofood ayaa ku dhimatay sida ay sheegtay dowladda dalka turkiga toddobaatan iyo afar kun oo qofoodna waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan warbixintii ugu dambeysay ay soo saareen kooxaha gurmadka deg deg ah ee wada dhismayaasha hoostooda ay ka baaraan dad horleh oo ku jira meydadkooda kuwa nool ayay sheegteen in tiradan ay tahay tii ugu dambeysay la diiwaangeliyo afar sideediyo tobankan kun oo sagaaliyo tobankan kun oo qofood ayaa noqonaya qaar ka mid a dadka soomaalida ee dhismayaasha burburka ay soo gaareen oo ku jiray toddobaatan iyo afartan kun ayay ah dadka iyagoo ku dhaqana xaafadaha kala duwan ee dhulgariirku gobolku ka dhacay dowladda dalka turkiga ayaa wada samatabixinta dadka ku hoos jira burburka dhismayaashii ay waxyeelada kasoo gaartay dhulgariirkii ka dhacay dalkaasi turkiga guud ahaana warkii subaxnimo idaacadda dalsanaanageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel